alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxammadin wacala aali muxamed xadiiskii hore ee inoogu dembeeyey ee xadiiska abi hurayra waxaa ka mid a ducada nebiga sala allahu alayh wasalam inuu u duceeyey ka yar iyo ka weynba wa sagiirina wa kabiirina baa ka mid ahaa marka halkaas sagiirka maynaan taaban oo ishkaalka imanaya waxay tahay ilmaha yar dee dembiba ma laho waa marfuuculqalam markaa dembidhaafka ilaahay loo weydiinaya muxuu macnihiisu noqonaya taas culammada waxa weeye qaarba sibay u tilmaameen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dembidhaafka loo weydiinaya ilaahay macnaheedu waxa weeyaan ilaahay ou dunuubta ka ilaali markuu weynaado oo dembiga ka dhowr oo waafaji markaa khayrka sidaa waa la yidhi culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen macnuhu waxay u dhacaysaa dembiyadaad markaa u qortay inuu samayn doono ee lawxulmaxfuudka ugu yaalla yacni marka uu sameeyo ilaahu ka dhaaf marka uu weynaado ee uu sameeyo ilaahayow ka dhaaf sidaas yadaa buu noqonayaa bay yidhahdeen culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen wa sagiirina wa kabiirina waxaa looga jeedaa yacni sagiirku waa kii da'diisu yarayd mukallaf ha ahaado laakiin da'diisu ka yar tahay shaabkii oo kale kii dhallinyaradoo kale sagiirkii baa looga jeedaa kabiirinana waxaa looga jeedaa yacni markaa kii weynaa ayaa looga jeedaa qawlka haddii lagu socdona waxba ishkaaloo saasi markaa ma imanayaan ishkaal saasi ma imanayaan haddii la yidhaahdo waxa weeye qowlka markaa dhexe oo ku saabsan dunuubta uu samayn doono ilaahu ka dhaaf ishkaalka imanaya waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam ilma yar oo uu markaa salaad ku tukanayey salaatuljanaaze waxyaaluhu markaa ilaahay uga baryey waxaa ka mid ahayd inuu ilaahay ka dhowro cadaabulqabriga cadaabulqabriga inuu ka dhowro ayaa ka mid ahayd waxyaaluhu ilaahay uga baryey marka sidaas aawadeed ishkaalka waxa weeye waa yacni halkaasoo kale lafteeda waa ku iman karaa ziyaadatu darajaat iyo wax la mida culamada qaarkooda ku fasirayna waa jiraan marka calaa kulli xaal waxaaba ka ishkaal badan tan makfirada loogu ducaynayo taas markaa loogu ducaynayo inuu markaa ilaahay cadaabulqabriga ka dhowro taas yadaabaa ka ishkaal badan hadda laakiin tan marka hadda aynu haynay yacni ishkaalkeeda saas yadaabaa lagu bixinayaa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa yacni tawfiiqa ilaahu waafaji oo khayrka markaysaga iyo taacada waafaji ama in la yahaa sagiirka waxaa looga jeedaa kii dhallinyaradaha xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo lixdan wa canhu waxaa laga soo wariyey abuu hurayra ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal nebigu inuu yidhi idaa sallaytum cala almeyti haddaa ku tukataan cala almeyti kii dhintay fa akhlisuu lahu ducaa'a ducada markaa u saafi yeela rawahu abu daawuud abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey xadiidka culammada kale ee quwaysay waxaa ka mid ah cabdulxaq alishbiili oo axkaamu suqraa ku markaa saxiixiyey nawowi oo fasliga saxiix ee markaa khulaasada yani isaguna ku saxiixiyey yani hadal keensanaya inuu quweynayo yani markaa tilmaamay oo waxa uu ihi rawahu abu daawuuda biisnaadin fiihi maxamed ibnu isxaaq can maxamed ibni ibraahim walam yudacifhu abu daawuud nawawina aad buu u ictimaadaa yani sukuudka abu daawuud marka wuxuu yihi abu daawuud muu daciifinin falacalahu habata cindahu samaacu bnu isxaaqa minhu marka waxa weeye nin mudallis oo maxamed ibnu isxaaq la yidhaahdo ayaa ku jira ninkaasina cancana ayuu ku wariyey nawowi qudhiisu markaa inaanu yacni arag markaa riwaayada samaaca sheegaysa ee ibnu xibbaan saxiixiisa ku soo wariyey sidaas iyadaabaa markaa laga fahmaya hadalkiisa marka waxaa weeye calaa kulli xaal waxa markaa taqwiyadiisu ay tahay mid yacni uu aanu aad markaa yacni u raacraacin isaguye laakiin markaa uu ku raacay uun ama uu ku yacni markaa mutaabaco uun ku sameeyey abu daawuud oo waxaa jira marka culamada qaarkood baa waxay yidhahdaan abu daawuud xadiisku ka aamusa waxa uu yahay xadiis xasan ah laakiin warka noocaasi calaa kulli xaal markaysaga sax ma aha isaguna waxa uu yidhi markuu sheegayey kitaabkiisa dakartu fiihi asaxiixa wamaa yuqaaribuhu wamaa yushaabihu yacni marka waxaan ku sheegay saxiixa iyo wixii markaysa waxa markaa ku dhow saxiixa iyo wixii markaa shabaha wamaa fiihi wahnun shadiidun bayantu wixii markaa dacfi darani uu ku sugan yahay oo aada ahi waana caddaynaya yacni markaa wixii aanan caddaynin aanan waxba ka odrhanin yacni markaa waxawe wamaa lam ubayin fiihi waxaanan caddaynin fa huwa saalixun saalix weeye buu markaa weli sida uu tilmaamay waxa weeye abu daawuud waa caynkaas marka waxa weeye waxa uu tilmaamay inuu dacfi darani kuu ku sugan yahay una caddaynayo marka idanka dacfiguu ku sugan yahay daciifka ah inuu ka aamusi karo ayay ku tusinaysaa waxaan ka aamusaana wuxuu yidhi wamaa sakatu aan lafdigaasaan filayna wamaa sakatu yani wixii aan ka aamusaana fa huwa saalixun يعني صالح وي صالح ما للاحتجاج بها مسوى صالح للمتابعة والاستشهاد ما استشهاد بو صالح وياهي إن مركا وحوي وحلقو قوين كرم مسوى حوي وحو صالح وياهي إن لحجيسو علماء قار كتبه وحي كحن بارين وحو صالح وياهي إن لحجيسو مركا على كل حال لكن وحوي يا صح ما هو حلو صح وهي ضعيف كي ضعف كيسو الضرين يا صالح احتجاج وما صالح احتجاج وما wuxuu noqon karaa marka waxa weeye marna xujo yani kaa uu ka aamusaa marna wuxuu noqon karaa daciif ayuu noqon karaa marka waxa weeye nawowi oo kale aad iyo aad buu u ictimaadaa iyo culamo kaleba iyagoo marka waxa weeye yani marka odhanaya yani wuxuu abu daawuud ka aamusay soo wariya marka waa xasan sidaas iyadaa odhanaya laakiin waxyaalo markaysaga dacfigood marka uu waadix yahay oo uu ka aamusayba waa jiraan xataa qaar uu markaa qirayo nawowi laftiiso ou odhanayaa wuxuu markaa u caddayn waayo dacfigiisa aya waa iska daahiro waa iska muuqataa uu sidaa odhanayaabaa markaa jira nawowi marka calaa kulli xaal nawowina sheekh caalim uu ahaa markaysaga muxadis ah fursad un baan markaysaga u saamixin oo waanu isku dayin yani marka waxa weeye hadduu axaadiista isagu yani is odhan lahaa xukum yani ijtihaad ahaan waa xukumi kari lahaa aad iyo aad baan si fiican baan u xukumi kari lahaa xadiiska waxaa kaloo quweeyey markaa ibnu kafiir oo yidhi sanadkiisu waa jayid irshaadka sidaa ku yidhi يعني حافظ ابن حجر يسوقلس وحو إشارة حديثك إنه قوي هاي أو وحي الله وحو شاق ابن, ابن إسحاق مركا عن عنديسة وحانو تلمم رواية ابن حبانة إنه مركا تصريح الصيد سماعة سيدا تل هذا الك هذا الشبهة أيو مركا شوكان إنه الأوطار كورنا يا البان لفتس وحو شاق حديثك إنه حسن لذاتي أيو كو شاق إرواء الغليلكة سيدا سيدا أبو كو شاقي شعيب أرناؤض نوحا حديثك سنة كسوا قوي weliba xadiidkuna wuxuu leeyahay shaahid kale ayuu leeyahay xadiidka abi umaama ee inoo soo hormaray markaa tilmaamayay ina sunnata fi salaati cala aljanaazati an yukabira waxaa ka mid ahayd xadiidka wayukhlisu ducaa liljinaazati yani marka waxa weeye ducada ayuu u saaf yeelaya marka kaasina sunnada inay ka mid tahay baa lagu daray xadiidkana shaahid buu yahay xadiidkani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu amray in ruuxa maydkaa ducada in loo saaf yeelo ducada in loo saaf yeelo maxaa laga tilmaamaya bimacnaa waxa weeye biikhlaasin wa iimaanin in loogu duceeyo iyadoo aan markaa istus iyo wax la mida looga jeedin ikhlaas markaa ilaahay dartii yani loo saaf yeelayo marka isaga camalka iyo odhaahdaba yani markaa in loogu duceeyo sidaas iyadaabaa looga jeedaa waxaa kaloo lagu fasiray faaklisuu lahu ducaaa bimacnaa ku gaar yeela laakiin macnaha dambe waa laga fiican yahay macnaha hore ayaa fiican waayo markaysa waxa markaa ducada dee waxa weeye caamna waa loo ducaynaya maydkana si gaara ayaa loogu ducaynaya axaadiista caamka u ducaynaysana waa soo aragnay uu nebigu ugu duceeyey sala allahu aleyh wasalam allahuma akfir lixayina wa mayitina wa sagiirina wa kabiirina wa dakarina wa unhaana taana waa soo aragnay marka waxa weeye calaa kulli xaal yani waa si ikhlaas ku jira ugu duceeya ayaa macnuhu noqonaya culamada qaar baa waxay yidhahdeen maydka haddii aanad adigu wax salaaxa iyo wanaag aanad ku ogeyn waxba ha odhanayna bay yidhahdeen markaa ilaah u dembi dhaaf iyo waxba ha odhan ee laakiin waxaad tidhahdaa una oo ku gaabsata allahuma in kaana muxsinan fazid fii ixsaani wa in kaana musii'an fatajaawaz canhu yacni waxa weeye sidaas iyadaa ku gaabso ayay markaa yidhahdeen haddii aad xumaan ku og tahayna dee isaga habaar baabay yidhahdeen laakiin warka noocaasi calaa kulli xaal markaysaga waa qalad yacni markaa sax ma aha waayo markaysaga salaadda waxaa looga jeedaa shafaaca ayaa looga jeedaa waxaanay markaa waxa weeye tahay ducada in loo khaalis yeelo bimacnaa si ikhlaas ku jiro loogu duceeyo oo daacad ah ayuu markaysagaa nabiguna sala allahu aleyh wasalam ina amray haddii lasii habaarana waxa weeye dee si yani ikhlaas ku jiro looguma ducay xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo lixdan can abi hurayrata waxaa laga soo wariyay abi hurayra radi allahu canhu ilahi raalli ha ka noqday can nabiy sala allahu aleyh wasalam abi hurayra nabiga uu ka warinaya qaala inuu yihi asricuu biljinaazati yani markaa janaasada la degdega yani markaa culamada qaarkood waxay dhaha waa bimacnan jinaaza iyo janaaza culamada qaarna way kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen jinaaza waxaa la yidhaahdaa waa maydka janaazana waxaa la yidhahdaa marka jiimka la kordhigana waxaa la yidhaahdaa waa marka naxashka laftiisa ayaa la yidhahdaa yani naxashka uu maydku saaran yahay ayaa la yidhahdaa laakiin calaa kulli xaal sida uu markaa kitaabku u dabdinayo inaan marka agtiisa wax farqiya ayna lahayn ay bimacnan tahay ayaad markaa moodaa asricuu markaa la degdega buu marka uu yidhi nabigu sala allahu aleyh wasalam biljinaazati maydka la degdega fain taku haddii ay tahay jinaazadu saalixatan mid wanaagsan hadday tahay fakhayrun tuqadimuunaha ilayhi fa khayrun khayrbaa tuqadimuunaha u hormarinaysaan ilayhi intii isaga ka aatay khayrkaas wa in taku haddii ay tahay siwaa daalika mid aan wanaagsanayn haddii ay tahay aan saalixo ahayn fa sharun tadacuunahu can riqaabikum fa sharun sharba tadacuunahu ka dhigaysaan can riqaabikum qoorihiinna aa ka dhigaysaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkana nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ina amrayaa in meydka la dedejiyo oo markaa deg deg markaa loo diyaariyo oo deg deg markaa loo yacni markaa geeyo markaa asricu biljinaaza waxa markaa yacni soo gelaya in marka horena la dedejiyo oo sida loo diyaarinayo aan yacni la dibdhigin ee deg deg markaysa waxa markaa loo diyaariyo oo loo maydho oo loo kanfo yacni xabaasha deg deg loogu diyaariyo marka dambena la qaado marka la qaadana waa inaan lala tukubine waa in lala dheereeya oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ina amray in lala dheereeyo asricuu biljanaaza marka maadaama markaa israaca la amray xagka markaa deg dega la amrayaa waa noocee culammadu waxay yidhaahdeen jamaahiirta culammadu oo shaafici iyo markaa jamaahiiru ahlicilmiba siday ku tageen waxay yidhaahdeen socodka caadigae qofku socdo socod ka dheereeya waa in lala socdaa socodka markaa qofku iska tallaabsanayo markaa socodkiisa iska dhexdhexaadka uu iska tallaabsanayo socodkaa waa in wax lagu yara daraa oo tallaabadu waa inay markaysa waxa markaa kasii yaro dheeranaysaa dadkana waa inayna dhibaato ugu sugnayn dadkana dhibaata ugu sugnayn oo miday dadkii markaa dhib ay ku tahay yacni tallaabsigaas meydkana ay dhibaato ku tahay oo laga yaabo markaysagaa buluq buluq iyo wax la mida intay markaa ka timaado ay dhici karto markaysaa markaa inay daadee doonto najaasaba furanto yacni waxyaalaha noocaasoo kalena waa inayna jirin tallaabada waxa weye waa in wax lagu yaro daraa waana in markaa aynay noqon yacni mid aad iyo aad markaa loola kadhkadhlaynayo sidaas waa inayna noqon laakiin waxa weeye waa in marka waxa weeye socodkii caadiga ahan wax lagu yaro daraa marka tukubka lala tukubayo waa mid la diiday yacni ma aha markaysaga in lala tukube eh waa in markaysaga markaa hore yacni markaa loola dheereeya nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay haddii ay markaa ruuxa maydka ay ruux wanaagsan oo saalixa hadduu yahay dee khayr baa u hormarinaysaan oo khayr baa ka horeeya marka khayrkii in loogu dhaxsado oo hore loo geeyo ila waxa weeye nicmadii qabriga iyo markaysaga markaa in qabriga xabaasha loogu nicmeeyo ayaa ka horrayse in deg deg loo geeyo weeyaan oo aan laga habsaamin haddii ay tahay ruux markaa xun hadduu yahayna shar baa qoorihiina ka dhigaysaan yacni marka waxa weeye degtiinna yacni shar baa ka dhigaysaan oo marka waxa weeye aa isdhaafinaysaan marka taasna waxa weye marlayba in markaa la yska dedejiyo ayaa markaa xadiisku uu sheegaya sidaas yadaa buu xadiisku sheegaya xadiiska shan boqol iyo toddobaatan wa canhu abi hureyre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi man shahida aljanaasata ama man shahida aljinaasata ka marka waxa weeye janaasada yacni markaa xaadira xataa yusallaa calayha ilama iyo lagu tukanaayo kii xaadiree la jooga falahu qiraatun ajar qiraad la-eg buu leeyahay yacni ajar qiraad la-eg ayuu leeyahay waman shahidaha kii marka waxa weeye xaadiro oo ka qayb gala janaasada xataa tudfana ilama iyo laga asayo falahu qiraadaan laba qiraad buu leeyahay laba ajaroo waaweyn ayuu markaa leeyahay qiila waxaa lagu yihi rasuulka yacni wama alqiraadaan qaala wuxuu yihi misluljabalayni alcadiimayn yacni misluljabalayni waa sidii markaa laba buurood oo kale o alcadiimayn markaa labadaa buurood oo waaweyn muttafaqun caleyhi waa laysku waafaqsan yahay bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen walimuslimin bay u sugnaatay xataa tuudaca fi laxdi ilama iyo markaysagaa yacni luxudka laga dhigaayo xataa tudfana aka laga yidhi ayuu marka isagu wuxuu yihi waman shahidahaa xataa tuudaca fi laxdi marka waana dee kala sii xeel dheertaoo in laxadka iyo luxdiga yacni iilka la dhiga iyo iyo in la aaso ciiddiiba lagu rogo dee waxa markaa sii dambaysaad moodaa markaa in la aaso ciiddiiba lagu rogo walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaatay man tabica janaasata muslimin muslim markaa janaasadiisa ama meydkiisa kii markaa yacni raaca iimaanan waxtisaaban iimaan iyo ajar markaa yacni gurubsi ajar uu rajaynayo oo markaa ilaahay dartii uu uga jeedo markaa ficilkaa uu samaynayo ajar aad ku heshid uu sidaa uga jeedo kii markaa mayd qof muslima u raaca wa kaana macahu yacni janaasada markaa yacni maceeda ahaadoo weheliyo aan ka hadhin xataa yusallaa calayha ilamaa iyo lagu tukanaayo ilaa maydkaa lagu tukanaayo janaasadaas wa yufraga min dafniha aaskeedana ilamaa iyo laga faaruqaayo fa inahu yarjicu biqiraatayni laba qiraad buu la soo noqonaya laba qiraad ayuu la soo noqonaya kullu qiraadin markaysagaa qiraad kastaaba mislu uxudin buurta uxud la yidhahdu la egyahay yacni laba markaa yacni ajaroo waaweyn oo mid waliba buurta uxud la eg yahay ayuu la soo noqonaya xadiidkanna waxa uu sheegayaa fadliga ay leedahay in qof muslima aaskiisa laga qayb galo oo janaasadiisa la raaco fadliga ay leedahay ayaa marka axaadiistan inoo sheegaysaa marka qofkii waxa weeye janaase qof muslima raaca isaga oo ilaahay rumaysan ikhlaas iyo yacni camalkaana inuu ilaahay u saafi yeelayo ay weheliso oo ajarun ilaahay kaga doonayo ee ha lagugu ammaano iyo muraad kale marka aanu ka lahayn yacni markaa muraad kale aanu ka lahayn ee ilaahay ajar aad kaga heshiduun muraadkiisu uu yahay ruuxa caynkaas markaa janaasadaas ka qayb gala hadduu markaa yacni la joogo ilamaa iyo lagu tukanaayo ou dabeed iska noqdo waxa uu leeyahay oo helayaa ajar guurta uxud la-eg waa guur weyn yacni ajar yacni weyn oo buurta uxud oo kale la-eg buu helaya hadduu la sii joogo oo markuu ka qayb galay ee janaasadii markaa ka qayb galay yacni ilaa intii lagu tukanayuu joogay haddana markaysaa ilamaa iyo intii laga aasayey buu joogay kaasna wuxuu leeyahay marka ajar weyn buu leeyahayo yacni guurta uxud labanlaabkeed ajar la-eg buu ku helayaa guurta uxud labanlaabkeed ajar la-eg ayuu markaa ku helayaa marka taasina waxay ku tusinaysaa fadliga ay leedahay yacni markaa janaasada iyo markaa ka qaybgalkeeda ilaahay dartii looga qayb galaa yacni markaa fadliga ay leedahay ayay markaa ku tusinaysaa iyo inay tahay shay marka waxa weeye nabigu sala allahu aleyh wasalam uu aad iyo aada u booriyey xadiidka shan boqol iyo koob iyo toddobaatan wa can saalimin saalim ibnu cabdillaahi waxaa laga soo wariyey can abiihi aabbihi cabdillaahi ibni cumar uu ka wariyey isaguna waa saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar ibnu khadaab aabbihi cabdillaahi ibni cumar waxa uu ka wariyey radia allaahu canhu aabbihii ilaahay raalliha ka noqde eh annahu ra'aa nabiya sala allahu alayh wasalama inuu cabdillaahi ibni cumar uu arkay nebiga sala allahu alayh wasalam wa abaa bakrin iyo abubakar wa cumara iyo cumar oo yamshuuna amaama aljanaasati janaasada horteeda soconaaya ayuu markaa arkay rawaahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey oo waxa uu ihi waa saxiix wa acallahu nasaa'iyu nasaa-ina xadiidka waa cilleeyey oo cilla ayuu u sheegay wa taa'ifatun iyo koox kalaba bilirsaali mursalnimo ayay ku cilleeyeen oo inuu xadiidku mursal yahayo yacni aan markaa cabdillaahi ibnu cumar aan la sheegin ee saalim ibnu cabdillaahi inuu markaa uu yidhi inuu xadiisku markaa mursal yahay yacni oo dariiq kaluu leeyahay oo waxa weeye yacni zuhri inuu markaa uu yidhi uun yacni markaa sidaasaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo abubakar iyo cumar ay sameeyeen oo inuu mursal yaho saxaabi aan la sheegin sidaas iyada ah bay ku cileeyeen dariiq kale oo waxa weeye markaa saalim ku soo aroorayna waa jiraan kaasna waxay yidhahdeen waa mawquufuun oo ficilka markaa cabdillaahi ibni cumar ayuunbuu ka warramay calaa kulli xaal culamo fara badan oo waaweyn ayaa xadiiska cileeyey waxaa ka mida cabdillaahi ibni mubaarak baa ka mida waxaa ka mida markaa axmed ibnu xambal baa ka mida waxaa ka mida maxamed ibnu ismaaciil albukhaari baa ka mida tirmidi baa ka mida daara qudni baa ka mida bakawi baa ka mida zaylaci baa ka mida yacni waxaa saa u iishay xaafid ibnu xajar talkhiiska mubaarakfuri laftiisa ayaa markaa iiday bale markaysagaa tirmidi waxa uu yihi muxadisiintu sidaas iyada abay u qabaan yacni waxa weeye sida markaa yacni sunanka iyo tuxfaha iyo ay ugu taallo waxa ahlulxadiisi kulluhum yarawna ana alxadiisa almursala fii dalika asaxu sidaas iyada ah ayay marka waxa weeye ugu taallaa ha yeeshee laakiin qaar kale waxay uga soo naqliyeen oo kutub ka sii naqlisay ee sida nawowi oo kale majmuuca iyo khulaasada iyo yacni ahlulxadiisi kaanahum yarawna ana alxadiisa almursala fii dalika asax yacni marka cibaarada saas ayay marka waxa weye bacdi kale usoo naqliyeen oo nawowi iyo hayrkiiba markaa yihiin calaa kulli xaal inkastoo aimo waaweyni ay marka xadiiska cilaysay oo mursal ay ku cilaysay inuu xadiisku mursal yaho saxaabiga aan bimacnaa aan la sheegin taabicigu cidduu ka maqlay aan la sheegin ma taabici buu ka maqlay mise saxaabi buu ka maqlay aan taas iyada aan la sheegin haddana waxa weeye xadiiska culamo quwaysay ayaa jira mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif marka waxa weye qolada irsaalka ku cilaysay xadiiska macnihiisu agtooda wuxuu ka yahay waa daciif buu ka yahay culamo badan oo quwaysay baa jirta oo ka mid yahay bayaaqi waxa uu arjaxay xadiisku inuu mawsuul yahay waayo sufyaan ibnu cuyayna ayaa xadiiska markaysagaa wasliyey buu yihi waana imaam tiqa ah weeye weliba markaysagaa lama tafarudin markaa yani dee ibnu cuyayna ee rag kaleoo markaysaga markaa la yani wasliyey xadiiska oo mawsuulnimo ula wariyeyna weliba markaysagaa waa jiraan oo markaysagaa sida tirmidi iyo keyrkiiba marka ay sheegayaan oo ay markaa qirayaan waxaa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey isaga oo markaa mawsuula ibnu xibbaan saxiixiisa ibnu mundir iyo ibnu xasmi waxaa markaysagaa ka sheegay markaa ibnu mundir yani xaafid baa talkhiiska kaga sheegay talkhiiska ayuu kaga sheegaya kaga soo naqlinaya isagiyo ibnu xasmiba labadaba markaysaga waxa markaa sidaas ayuu kaga soo raraya ibnu xasmi isaga muxallaha ayay tahay meesha uu ku saxiixinaya nawowi baa isaguna khulaasada markaa xadiiska ku saxiixiyey khaliili sheikha la yidhahda isaguna markaa yidhi waxa weeye saxiixiye xadiiska oo yidhi waa min asixaaxi almacluumaat yani tasxiixiisa waxaa ishaaray sida albaaniba uu sheegaya ibnu daqiiq alciid oo kitaabu u gaar yeelay axaadiista saxiixa buu ku soo arooriyey shawkani baa xadiiska isaguna quweeyey oo saylu jaraarka ayuu ku quweeyey axmed maxamed shaakir baa isaguna xadiiska markaa yani saxiixiyey tacliiqiisa musnad ku leeyahay maxamed naasirdiin albani saas si leeg isaguna waa saxiixiyey weliba shawaahidna waa u sheegay yani markaa irwaaga ayuu markaa ku saxiixiyey iyo keyrkiiba shucayb arnauudna takhriijka markaa ibnu xibbaanka iyo takhriijka markaa yani sharxu sunnaha labadaba waa ku saxiixiyey xadiiska marka calaa kulli xaal xadiisku inuu saxiix yahay ayaa qawiya yani markaa turuq iyo shawaahidna weliba waa leeyahay markaynu garannay xadiisku inuu saxiix yahay wuxuu ka warramayaa xadiisku yani janaasada marka la raacayo halka markaa yani xagga markaa laga raacayo ma hor baa laga raacaya ma dib baa laga raacaya ahlucilmiguna masalada noocaasa waa isku khilaafeen marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa in horta laga raaca inay bannaantaho haddii mar aad lugaynayso inaad waxa weeye janaasadiiba ka horrayso adigu aad hor kacdo inay saasi markaa bannaan tahay oo ay si mashruuca tahay oo markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumarba ay sameeyeen inay sidaas tahay ayaa markaa xadiisku uu tilmaamaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni bacdi culamada ka midu way iska itlaaqeenba ama uu xaf u shanaado ama markaa ha soconayo oo cagaha ku soconayo bacdi kale way kala qaadeenoo waxay yidhahdeen hadduu caga ku soconayana horta ha ka raaco iyo geestii uu doonee kalaba hadduu laakiin waxa weeye wax fuushan yahay ilaaba ilaa waa inuu ka dambeeyaa waxaanay u daliishadeen xadiiska mugiiratu bnu shucba uu soo wariyey ee uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi alraakibu yamshi khalfa aljanaaza yacni markaa ka wax fuushani waxa uu soconayaa janaasada dabadeed buu soconayaa waalmaashi xaysu shaaa minha khalfaha wa amaamaha wa can yamiiniha wa can yasaariha qariiban minha yacni kii waxa weeye caga ku soconayaana waxa markaa uu soconayaa geestuu doono ama dabadeeda ama horteeda ama midigteeda ama bidixdeeda laakiin meel ku dhow waa inay noqotaa yacni waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed xaakim iyo ibnu xibbaan ayaa markaa xadiiska soo wariyey xaakim waxa wuri waa saxiix calaa sharti albukhaari ayuu markaa xaakim yidhi dahabina waa ku waafaqay shucayb arnaawud laftiisu saas yadaa buu yidhi markaa adigu calaa kulli xaal culamo badan baa xadiiskaa saxiixisay marka wuxuu tilmaamayaa hadduu qofku wax fuushan yahay inuu ka dambeeyo janaasada inay tahay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxa fadli badan cagabaha ku soconaya inuu dabagalo ayaa fadli badan oo waxay ku fadli badan tahay tabica axaadiistu ku saarootay man tabica yacni marka haddii aad ka horraysana dee janaasadii waxa weeye yacni markaa daahir ma aha inaad raacday waxay aqbali kartaa in layaha yadii baad dee ku dabagashae oo lagula dabagalaye dee adigu markaysaga maad raacin laakiin calaa kulli xaal waxa weeye inta noocaasa waxaad mooddaa in aynay yani marka istidlaal qawiya aynay ahayn tabiicada la daliishanaya ha yeeshee xadiis markaa laga soo wariyey caliy bna abi aalib ayaa jira ou caliy bna abi aalib odhanayo ina fadla arajuli yamshi khalfa aljanaazati cala aladii yamshi amaamaha ka fadli salaati aljamaacati cala salaati alfadi fadliga markaa ninka soconaya janaasada dabadeeda ee dabagalay janaasada fadligiisu uu ka leeyahay ka horteeda soconaya ee horgalay fadliga uu ka leeyahay waxay la mid tahay fadliga salaada jamaca lagu tukataa ay ka mudan tahay oo ka leedahay salaada keligi keli qofku u tukado bimacnaa salaada markaa jamacu qofku ku tukado ee waxay axaadiistu inoo sheegtay inay markaa waxa weeye shan iyo labaatan derajo ama toddoba iyo labaatan derajo inay ka fadli badan tahay salaada gaarka loo tukaday salaada gaarka loo tukaday toddoba iyo labaatan derajo inay ka fadli badan tahay marka waxa weeye ninkii janaasada dabagalayna waxa uu ka fadli badan yahay oo ka ajar badan yahay kii janaasada horgalay yacni toddoba iyo labaatankaa derajo oo kale ama shan iyo labaatan derajo marka inay fadli badan tahay in la dabagalo ayaa marka xadiidka yani marka uu sheegaya xadiidkana waxaa soo wariyey yani imaam axmed iyo taxaawi iyo bayhaqi iyo saciid ibnu mansuur baa soo wariyey xaafid ibnu xajarna waxa u yihi sanadkiisu waa xasan buu yidhi waana mawquufun fii xukmi lmarfuuc lafdigiisu waa mawquuf ha yeeshee xukmu rafci baa ila- leeyahayo wuxuu la mid yahay si marka uu nebigu yidhi oo kale sala allahu alayh wasalam waayo arrin fadli ku saabsanoo cali inuu iska yidhahdaa suuragal ma aha haddaanu nebiga marka uga haynin wax daliila ha yeeshee marka afran baa waxa uu ka sheegay imaam axmed inuu sanadkiisa ka hadlay calaa kulli xaal yani culammada kale taxsiinisay waxaa ka mid a sancaani oo sublisalaam ku taxsiiniyey shucayb arnauud oo isaguna markaa tacliiqa uu ku leeyahay ama takhriijka uu ku leeyahay sharxu sunnaha isaguna waxa weeye ku taxsiiniyey oo hadalka xaafidka intuu soo naqliyey marka isaguna ayiday oo marka waxa weeye sidaas iyada ah isaguna sii xoojiyey marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay ruuxu haddii marka uu wax fuushan yahay waa inuu janaasada dabagalaa haddii aanu waxba fuushanayn uu cagaha ku soconayo geestu ka maraaba hadduu hor galo hadduu dhinac galo hadduu dabagalo mid waliba u bannaan ha yeeshee waxaa sii fadli badan inuu dabagalaabaa fadli badan hadduu inuu dabagalo ayaa sii fadli badan xadiidka shan boqol iyo laba iyo toddobaatan oo can ummi cadiyata ummi cadiya waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaahay ralliha ka noqdee qaalat inay tihi nuhiina waa nalaga reebay oo waa naloo diiday can itibaaci iljanaa'isi janaasooyinka inaanu raacnaa naloo diiday walam yuczam calaynaa nalaguma adkaynin bimacnaa diidmada naloo diidayey nalaguma adkaynin muttafaqun caleyhi waa laysku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa in ummu cadiya ay tidhi waa naloo diido waa nalaga nahiyey inaannu janaasada raacno marka wuxuu ku tilmaamayaa fadiilada la sheegay iyo fadliga la sheegay janaasada raacitaankeedu fadligaasi wuxuu u sugnaaday ragga amaa dumarka yani fadligaasi yani iyaga uma sugnaanin qawlan waaxidan fadligaasi wuxuu u sugnaaday ragga ayuu usugnaaday oo la gaara laakiin dumarka waxaaba la ysku hayaa janaasada ma raaci karaan mise ma raaci karaan kaan ujeeda waa taas dumarka waxaaba la ysku hayaa janaasada ma raaci karaan mise maba raaci karaan xadiidkani wuxuu sheegayaa inaynay raacaynin ha yeeshee marka waxa weeye nahyi la adkeeyey oo xaaraana ma aha cidda ka reebtayna waxaa lagu xambaarayaa nebiga inuu yahay sala allahu alayh wasalam oo saxaabada cid ka midi hadday yidhaahdaan sidaasaa nala amray ama sidaasaa naloo diiday ama waxa weeye waxaasaa la xalaaleeyey ama shaygaasaa sunno ah waxa lagu xambaaraan waxay nebiga kala kulmeen inuu yahay oo cidda ka nahyido u diiday ama amartay waa nebigii cidda u sunnaysay waa nebigii sala allahu alayh wasalam cidda u xalaalaysay ama ka xaaraantinimaysay waa nebiga sala allahu alayh wasalam xukmi rafci bay leeyihiin siiqooyinkaasi ay leeyihiin marka sidaas aawadeed nebiga ayaa lagu xambaarayaa cidda u diiday janaasada inay dumarku raacaan laakiin waxay ummu cadiya tidhi nalaguma adkaynin nalaguma adkaynin waxa weeye bimacnaa sida xaaraanta loo ad adkeeyo saasoo kale looma adkaynin marka waa karaahiyo inay raacdo dumarku ay raacaan janaasada a karaahiyo weeyi karaahadaasi laakiin karaahatu taxriim ma ahe waa karaahatu tansiih haddaan wax kale oo daatada ka baxsan yacni itibaaca ay raacaysa janaasada shay kale oo markaa manciya haddaanu raacin haddii wax kale raacaan waa gaar oo ikhtilaad oo kale ay samayso oo raggii dhex gasho ay tabaruj oo kale samayso cawradeedii muujiso ay baroor oo kale samayso yacni waxa weye aynay markaa hadhow sabri karayn oo barooran doonto yacni umuuraha noocaasi haddii ay dhacayaan xaaraan bay ka noqonaysaa oo inay raacdaa uma bannaana laakiin haddii maxaadiir kale iyo umuuro kale oo markaa diida ay ka madran tahay waxa weeye raacista ay raacaysaa waa karaahatu tansiih yacni waa looga fadli badan yahe oo looga fiican yahay janaasada inay raacdo ha yeeshee hadday ay raacdo dembi kuma qabto sidaas yadaa weeyaan arrinka ku saabsan dumarku xabaalaha ma siyaaranayaana iyadu way inoo iman doontaa waa masala ukhra waa kan laba masalo masalana waxa weye waa itibaacu ljanaa'is oo janaasooyinka ma raacayaan masalada labaadna waxa weeye waa xabaalaha ma booqan karaan oo ma siyaaran karaan dumarku marka taa dambe waa inoo harsan tahay oo xabaalaha ma siyaaran karaan iyadu waa inoo harsan tahay xadiidka shan boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa can abi saciidin radia allahu canhu abi saciid alkhudri waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala uu yidhi idaa ra'aytum ljanaasata haddaad janaasada aragtaan faquumuu istaaga faman tabicahaa kii raacaa janaasada falaa yejlis yaanu fadhiisanin xataa tuudaca ilama iyo laga dhigaayo yaanu fadhiisanin muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyaho bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen oo waa xadiis yacni markaa saxiixa xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray yacni janaasada marka la arko in la istaago nebigu sala allahu alayh wasalam inuu amray in la istaago nabigu sala allahu alayh wasalam inuu amray marka amarkaasi wuxuu ahaa wujuub buu markaa ahaa oo waxay ahayd markaa mid la waajibiyey bay markaa ahayd waxaynay ahayd markaa geerida weynayn la weynaynayo ayay ahayd farqina ma kale lahayn janaasada uu arkay noocay tahay oo inay markaa janaasa yani qof muslima janaasadiisi inay tahay yaynayna ahayd oo waxaa la soo aroortay markaysa waxa markaa yacni qof yahuudi ah inuu nabigu sala allahu alayh wasalam marka isu taagay ayaaba marka waxaweye soo aroortay oo uu tilmaamay dabeed uu yidhi markaa geeridu waa fazaco waa argagax uu yidhi ina almawta fazacun yacni mawtku waa argagax inuu caynkaas yada ay yidhi marka waxaa looga jeeda calaa kulli xaal amarka ilaahay weynayn la weynaynayo iyo xaalka iyo shaniga malaa'igta iyo waxa weeye dadka aadamiga ee marka waxaweye maydka sida intaba yacni weynayn la weynaynayo weeyaan markaa ta ku saabsan waxa weeye dadka sida iyo umuurahaas weynaynta la weynaynaya waa xaalka marka waxa weeye qofku uu muslimka yahay ayay soo gelaysaa waxaa kaloo xadiisku uu sheegayaa ruuxii raacaa yaanu fadhiisanin ilamaa iyo la dhigo ilamaa iyo la dhigo yaanu fadhiisanin marka culammada badankoodu calaa kulli xaal waxay qabaan in amarkaa la nasakhay waxaanay markaa yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam markii hore ha amro laakiin markii dambe waxa weeye waxa uu amray cagsigeedoo in la fadhiista ayuu amray oo waxa markaa yacni caliy bnu abi taalib uu yihi amaranaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bilqiyaami liljanaasati uma jalasa bacda dalika wa amaranaa biljuluusi nebigu sala allahu alayh wasalam markii hore inaanu janaasada isu taagno ayuuna amray oo wuxuu yidhi haddaa aragtaan janaaso istaaga ayuu yidhi ilama iyo dee inta markaa ay idin dhaafayso taagnaada laakiin markii dambe wuu fadhiistay nebigu sala allahu alayh wasalam oo istaaggii uu istaagayey waa iska daayey annagana wuxuu na faray oo na amray inaanu fadhiisanno ayuu na amray marka xadiiskaas waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud waana xadiis saxiixa ahlucilmi badanna waa saxiixiyeen yani marka culamo badan ayaa markaa saxiixiyey waxaana ka mid ah marka ahlucilmiga saxiixiye albani baa marka isaga ka mid a marka jamaahiiru ahlicilmi xadiiskaasay qaateen oo waxay yidhahdeen qiyaamku waa mansuukh istaaga la istaaga waa mansuukh labadiisa qaybood mid waliba waa mansuukh sida markaysa wax markaa raajixa ah culamada qaarkood oo kala farqisaa waa jiraan oo yidhaahda waxa weeye labada qiyaam midna waa mansuukh midna ma aha oo ruuxii raacaa inuu waxa weeye markaa isagu inuu waxa weeye taagnaado ilama iyo la dhigaayo iyadu markaa mansuukh ma aha laakiin ruuxa markaa waxa weeye janaasada arkaa inuu istaagaa iyadu waa mansuukh laakiin calaa kulli xaal farqigaasi wax daliila ma laha yani markaa sida sheekhulalbani markaa uu caddaynayo labadubana waa mansuukh labadubana waa mansuukh marka waxa weeye calaa kulli xaal bacdi yidhahda istixbaab baa baaqiya waa jiraan laakiin markaysaga waxaweye sida raajixa ah yani waxa weeye waa mansuukh wey waa la wada nasakhay xataa istixbaab baaqi ma ah haddii laba ficil oo keliya oo iscaariday ahaan lahayd waa la odhan lahaa waajibkii baa la nasakhay wujuubkiio yani istixbaabkii waa baaqi laakiin markaa qowl baa ka dambeeyey wa amaranaa biljuluusi fadhina waana amray baa ka dambaysay markaa sidaas aawadee calaa kulli xaal istaaggaasi sidaas yadaa baan waajib u ahayd istaaggaasi sidaas yadaa ayaanu waajib u ahayd xadiidka shan boqol iyo afar iyo toddobaatan wa can abi isxaaqin abi isxaaq asabiici waxaa laga soo wariyey ana cabdallaahi ibna yaziida yani cabdillahi yani ina yaziid ahi radia allahu canhu ilahi raalliha ka noqday adkhala almayita mayd inuu geliyey min qibali rijlayi alqabri xabaasha labadeeda addin xaggeeda inuu ka geshay yacni xabaasha labadeeda addin waxaa looga jeedaa xabaashu addima ma lehee qofkaa markaa yani isagu addima lehoo gees baa addimada la dhigaa geesna madaxa la dhigaa ila qofkii qibladaa loo jeedinayaa maadaama sidaas yada ay tahay waxaa looga jeedaa waa min baabi ilaaqi alxaalli wa iraadati almaxalli waxay culammadu yidhahdaan yacni xaalligii oo ka meesha ku sugnaan doona ayaa la sheegay oo labada addin ah oo la dhigi doono meesha waxaana loo jeedaa halkii labada addin la dhigi lahaa baa loo jeedaa oo waxaa jira wax la yidhahdo itlaaqu lmaxalli wa iraadat alxaalli mar maxalkaa la sheegaa ama zamaaniga ama makaaniga meesha inta la sheegaa booska waxaa looga jeedaa ka booska ku sugan baa loo jeedaa marna sidaa cagsigeeday dhacdo oo inta marka waxa weeye booska ka ku sugan la sheego ayaa loo jeedaa booska laftiisa markaa ta kale waa fara badan tahay oo inta booska la sheego in markaa loo jeedo ka booska ku sugan waxaa la yidhahdaa fulaan layluhu qaa'imun wa nahaaruhu saa'imun ha layluhu qaa'imun wa nahaaruhu saa'imun ninka hebel la yidhaahdo habeenkiisuna waa taagan yahay maalintiisuna waa soomanta dee maalintu ma soomane waxaa loo jeedaa isagaa maalinta sooman isagoo maalintii dhex jooga ayaa sooman baa loo jeedaa habeenkiisaa taaganna isagaa cibaado u taagan baa loo jeedaa a bal makruuleyli wanahaari idi ta'muruunana habeenka iyo maalinta dhagartiisa baa layidhi dhagartooda a ayaa naga awday oo noo diiday xaqii bay odhanayaan kuwa mustadcafiinta ahay dee habeenka iyo maalintu wax ma dhagrayaane waxaa loo jeedaa idinkama habeenkiiyo maalinta dhex joogay aana dhagraysaan dhagartaa idinkuna dhagraysaan marka maxalkii zamaaniga ahaa baa la sheegay oo habeenkiiyo maalintii kii maxalka joogay ee xaaliga ahaa ee maxalkaa joogay zamaaniga ah baana loo jeeda sidaas iyada ah baa loo jeeda marka waxa weeye calaa kulli xaal ta noocaasi aad iyo aad bay u badan tahay yani masalan waxa weya masaajid wanaagsan oo kale marka la yahay bimacnaa ehelkiisa wanaagsan baa loo jeedaa ehelkiisa ayaa wanaagsan baa loo jeedaa xaafaddaasi waa xaafad xun dee waxa weeye makaanku xumaan ma lehe ile boosaska kaluu la mid yahaye waxaa loo jeedaa dadka joogaa xun baa loo jeedaa marka caqsiguna waa caynkaa cayn la ego waxaa laga tilmaamayaa yacni xaaligaa la sheegayaayo ka markaysaga yani meesha ku sugan waxaana loo jeedaa meesha lafteeda marka min qibali rijlay lqabri waa caynkaasoo labadii adina meesha la dhigi lahaabaa la sheegay waxaana loo jeedaa marka booskii la dhigayey halkaasuu ka geliyey meydkii wa qaala wuxuu ihi hada min asunati kaasi sunnahay ka mid tahay buu ihi akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey xadiidkan cabdilaahi bnu yaziid alkhatmi saxaabiga la yidhaahdo weeye waxaa saxiixiyey sanadkiisa bayhaqa oo sunankubraha ku saxiixiyey waxaa saxiixiyey cabdilxaq alishbiili oo isaguna marka axkaamu suqraha ku saxiixiyey waxa quweeyey nawowi oo isaguna fasliga saxiixa khulaasada markaysagaa ku quweeyey ibnu mulaqin iyo ibnu cabdilhaadi ayaa labaduba soo rareen tasxiixa markaysagaa bayhaqi ayay markaa soo rareen wax tacaqub la yidhahdaan kumay samaynen way waafaqeen ibnu kasiir baa isaguna sanadkiisa saxiixiyey irshaadka ayuu ku saxiixiyey xaafid ibnu xajar ayaa isaguna waxau yihi rijaaluhu hiqaat ayuu ku yidhi diraayada ayuu ku yidhi talkhiiska waxba kama odhan shawkani ayaa isaguna waxau yidhi yani abu daawuud iyo mundiri iyo xaafid ibnu xajar intuba markaysaga waa ka aamuseen xadiidka laakiin rijaalkiisu waa rijaalu saxiix weeyaan ayuu nayl awtaarka ku yidhi hadal kale oo markaysagaa tilmaamaya inuu ragga markaa soo wariyey raggii saxiixa wax ku warin jiray yihiinna sayiruljaraarka ayuu ku sheegay albani baa isaguna xadiidka saxiixiyey oo janaa'iska iyo saxiixa abu daawuudka labadaba ku saxiixiyey weliba shawaahidna waa u sheegay yani markaa xadiidka uu leeyahay oo markaa xadiidka anas uu ka mid yahay ficilka uu sameeyey fa amara bilmeyti fasulla min qibali rijli lqabri oo imaam axmed iyo ibn abi shayba iyo soo wariyeen oo markaa yani xaafid ibnu xajar uu odhanayo sanadkiisu waa saxiix diraayada uu ku odhanayo albanina uu odhanayo sanadkiisu waa saxiix haysamina uu odhanayo rijaalkiisu waa hiqaat ibnu cabbaas laftiisana waxa weye ficilkiisa waa laga soo wariyey inuu waxa weeye meydka ka geliyey xagga addimada xagga addimada inuu ka geliyey masaladanna waxa weeye calaa kulli xaal waa mas'ale ahlucilmigu ay isku khilaafeen oo laba qowl marka dhowr qowl ku sugan yihiin qowl odhanaya waxa weeye waxa markaa yacni geestii ku fududaataba waad ka gelin kartaa geesnaba macayina halkaa doonto ka geli ama xagga waxa weeyaan qiblada ka soo geli oo halkaaba isagoo ballaaran saa usoo dhiib ama waxa weeye xagga madaxa ka soo geli ama xagga addimada ka soo geli yacni geestaa doonto ka soo geli waa calaa xasabi markaysaga waxa sidii ku fududaata qowl waa kaa qowl kale wuxuu leeyahay maya waxa sunnaha xagga addimada in laga soo dhiibo oo madaxiisa la horraan dhiibo meydka oo madaxiisa markaysa waxa markaa inta waxa weeye madaxiisa halkaa laga soo siibo madaxiisa markaa dabeedna sidaas loo dhiibo sidaas iyada abaa sunna ah qowlna waa kaas qowlna waa kaas qowl kale odhanaya xagga markaa yani madaxaaba laga soo dhiibaya addimadaa la horraan dhiibaya qowl saa odhanayaana waa jira saddexdaa qowl baa ku sugan laakiin waxa ugu qawisan in waxa weeye madaxa la horraan dhiibo oo xaggaa qabriga xagga addimadiisa la dhigi doono in xaggaas markaysagaa lagala soo galo oo madaxiisa la horraan dhiibo sidaasaa sunno ah oo qawi ah waana sida xadiidkanna marka uu sheegayo weeye oo waayo saxaabigu markuu yihi min asunnati waxaa laga qaadanayaa inay xukmu rafci leedahay oo ay tahay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam sidaas iyada abaa markaa laga qaadanaya sidaas iyada abaa laga qaadanaya waxaa la soo wariyey haddaba marka aahaar markaa sidaa khilaafsan iyo xadiis khilaafsan aahaarta sidaa khilaafsan waxaa ka mid a in waxa weeye nabiga sala allahu alay wasalam markii la aasayey in la yidhi xagga qibladaa laga soo dhiibay xagga qiblada ayaa laga soo dhiibay isagoo markaa yacni sidaa u gudban isagoo sidaa u gudban ayaa markaa qiblada xaggaa laga soo dhiibay deedna saasaa loo qabtay deedna saasaa xabaashii loo geliyey qowlka markaa xadiidka sidaa sheegaya waa daciif bay culammadu yidhahdeen imaamu shaaficina aad iyo aad buu u naqdiyey xadiidkaasoo waxau yihi maba suuragal aho ma dhici karto in xagga qiblada laga soo dhiibo waayo yani xabaasha nebiga sala allahu alayh wasalam yani waxa uu yidhi gidaarkay ku naban tahay dhiilkuna waxa weeye gidaarka hoostiisaabuu yahay yani marka waxa weeye marka gurigii sidaa yahay yani sidaa inta loo soo waday baa marka halkaa xabaashii laga qoday oo gidaarka markaysa markaa ayaa halkaa xabaashii laga qoday dhiilku gidaarka hoostiisuu ku jiraa xagga qiblada in laga soo dhiibaa maba suuragal aha buu imaamu shaaficiy yidhi xadiiskuna waa daciif yani markaa mid yani markaa dhici kartana in xagga qiblada laga soo dhiibo ma aha mana asixin oo waxa weeye wuxuu ku wareegayaaba nin daciifuu ku wareegaya marka sidaas aawadeed baanu u sugnay saddexda xabaaloodna waxay u yaalliin yani waxa weeye inay gudboon yihiin baa la moodaayo dadku ay u qaataan laakiin ma aha waxay tahay marka waxa weeye saddexda xabaalood sida marka waxa weeye ay kutubtu u sifaynayso inagu markaa dee isha maynaan saarin waxa weeye siday kutubtu u sifaynaysa loo soo wariyey yani xabaasha nebigu sala allahu aleyh wasalam gidaarka ayay marka waxa weeye sidaa usoo gashan tahay madaxiisu waxa weeye wuxuu u jeedaa dee xaggaa galbeed ayuu markaysagaa u jeedaa qibladina dee waatan koonfur bay soo xigtaa marka gidaarkaasu sidaas markaysagaa markaa hoosta uga jira abubakar waa lagu sii dhinacaasay ha yeeshee lalama siin nebiga sala allahu aleyh wasalam dib baa looga soo dhigay madaxa abubakar wuxuu ku beegan yahay garbaha nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni nebiga waxa weeye labadiisa garab dhexdooda ayuu ku beegan yahay markaysaga madaxa abubakar oo dib baa saa looga soo dhigay yacni cumar isagana dib baa loo sii dhigayoo madaxa markaa cumar iyo waxa weeye waxa siman iyo adimada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa siman iyo adimada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa siman marka calaa kulli xaal sidaas iyadaa ayay markaa tahay marka waxa weeye sidaa wax khilaafsan oo waxa weeye qawi oo asaxay marka ma jiraan sida ugu fiican sidaas yadaa weeye ibnu xasmi laftiisa xadiiska waa quweeyey oo waxa uu yihi xadiisku waa saxiix buu yidhi ha yeeshee waxaanu sheegin inuu qadarka dambe ee markaysaga waxa xukmu rafciga yeelanaya hada min asunnati marka ma cadda waxa weeye inuu intaa qadarkaas uu quweeyey iyo inta mawquufka miyuu quweynayaa yani ma kala cadda sidaasna maxallaha ayuu ku sheegay marka calaa kulli xaal yani sidaa hadda uu xadiisku sheegaya waa siday dadku sameeyaan oo madaxa la horraandhiibaa marka dabeedna waxa weeye sidaasaa sunno ah waa sida ugu fiican حديثك شن بقول يشن تضباتا وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وحلق سوريه سقي أبي بلال رلي أكن نقده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يريد إذا وضعتم موتاكم في القبور إذا وضعتم هدا دكتان موتاكم كوين دنتي في القبور حبالة هدا دكتان فقولوا وحتى هذا بسم الله بسم الله دها وعلى ملة رسول الله ay wadacnaahu waxaanu markaa ku yani dhignay ama markaa yani waxaanu ku dhignay bismi illaahi yani magaca ilaahay baanu markaa ku dhignay iyo wa calaa millati rasuuliillaahi iyo markaa diintii ama shareecadii nebiga markaa ayaanu ku dhignay akhrajahu axmedu imaam axmed baa soo saaray wa abu daawuud ayaa soo saaray wanasaa'iyu wasaxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey waacalahu addaara qudniyu bilwaqfi xadiidkana daara qudni waa cileeyo wuxuu ku cileeyey inuu mawquuf yahay lafdi kaloo xadiidku uu leeyahay waxa uu tilmaamayaa faquluu bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuli illah lafdi amar buu kani u soo arooray isaga oo lafdi markaa ficil ahna waa soo arooray oo nebigu sala allahu aleyh wasalam haddii maydka yacni uu dhigayo waxau odhan jiray bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuli illah xadiidka waxaa soo wariyey isagoo calaa lafdi alamar ah waxaa soo wariyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo bayhaqi iyo imaam axmed yani nasaa-ina waa soo wariyo laakiin kuma soo warin markaa sunanu suqraa kuma soo warin waxaa kaloo loo soo wariyey xadiisku calaa lafdi alkhabar waxaana u soo wariyey oo inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam odhan jiray bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuli illah abu daawuud iyo tirmidi iyo waa soo wariyey ibnu xibbaan laftiisuna saa waa u soo wariyey xadiiska calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa culamo badan baana saxiixisay waxaa ka mida tirmidi oo taxsiiniyey xaakim oo yidhi saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi oo ku waafaqay cabdulxaq alishbiili oo axkaamu suqraa isaguna ku saxiixiyey ibnu qataan oo xadiidka taxsiiniyey nawawi oo yidhi xadiidka rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biasaniida xasanatin aw saxiixa ayuu khulaasada khulaasatulaxkaamka isaguna ku yidhi ibnu kasiir baa isaguna waxa uu saxiixiyey xadiidka calaa sharti shaykhayn xaafid ibnu xajar diraayada isaguna waxa uu ku yihi ruwaatuhu hiqaat axmed maxamed shaakir isaguna xadiidka waa saxiixiyey sanadkiisa albani isaguna saa si leeg waa saxiixiyo waxauu yidhi marka waa saxiix calaa sharti shaykhayn ayuu markaa ku yidhi xadiidka culamada qaarkood ayaa cilaysay oo uu ka mid yahay daara qudni oo uu sheikhu inoo sheegay waxa kale oo waqfiga ku cileeyey inuu mawquuf yahay nasaa-i iyo bayhaqi ha yeeshee marka calaa kulli xaal xadiidka waxba yeeli mayso yacni markaa mawquufnimada markaa lagu cileeyey way jirtaa ruwaadda qaarkood inay saa u soo wariyeen laakiin cidda markaa xadiidka rafcisay waa siqo waxa inay markaa qaacidadu tahay aziyaadatu min asiqati maqbuula yacni siqo markaa ziyaadada ka xasishaa waa maqbuulo oo waa la aqbalaya weliba markaa yacni rafcigaasi waxa uu leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay shawaahid kale ayuu leeyahay oo uu ka mid yahay xadiisulbayaadi nin saxaabi oo bayaadi la odhan jiray uu nabiga ka warinaya sala allahu aleyh wasalam annahu qaal almayita idaa wudica fii qabrihi falyaqul iladiina yadacuunahu xiina yuudacu fi llaxdi bismi illaahi wabillahi wacalaa millati rasuuli illah akhrajahu alxaakim xaakim baa taana soo saara wuxuu u soo saaray shaahid isagoo uga dhigaya xadiidka albaanina waxa uu yidhi irwaaga iyo janaa'iskaba waxa uu ku yidhi sanadkeedu waa xasan weliba markaa ruwaadda kale u soo warisay mawquufkana isagoo marfuucana way soo wariyeen qaarkood qaarkood isagoo marfuucana waa soo wariyeen oo markaa taasina waa jirtaa marka calaa kulli xaal xadiidku isagoo marfuuca ayuu saxiix yahay macnaha marka uu xadiidku inoo tilmaamayo waxa weeye inay sunno tahay wakhtiga meydka markaa qabriga la dhigayo in la yidhaahdo oo kuwa dhigaya ay yidhaahdaan bismi illaahi wacalaa millati rasuuliillah ama bismi illaahi wacalaa sunnati rasuuliillah inay sidaas iyada ay yidhaahdaan inay sunno tahay ayuu markaa xadiidku inoo faa'iidaynaya taasina markaa inay sunno taho qowl iyo ficilba labadaba ay u soo aroortay oo nebiguna sala allahu aleyh wasalam ficil ahaanna u sameeyey amar ahaanna inuu amray marka sidaas aawoodee waxay faa'iidaynaysaa inay taasi tahay yacni mid markaa sunno ah yacni oo weliba markaa mu'akkad ah ayay markaa faa'iidaynaysaa xadiidka shan boqol iyo lix iyo toddobaatan wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulkii ilaahay inuu yidhi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xaya kasru cadmi lmayiti ruuxa dhintay laftiisa in la jebiyaa ka kasrihi xayaa waxay la mid tahay isagoo nool oo aad jebiso ayay la mid tahay rawaahu abu daawuud ayaa soo wariyay biisnaadin calaa sharti muslim sanad markaa yacni saxiix ku ah shardiga muslim ayuu ku soo wariyey wa zaada bnu maajah ibnu maajahna waxa uu kordhiyo xadiiska ku sii daray min xadiisi ummi salamata iyadoo uu ka mid yaho xadiiska caaisha aanu ahayn fi lismi oo waxa markaa u yihi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan fi lismi sidaas iyadaabaa ibnu maajahna u soo wariyey xadiiskuna waxa uu yahay ziyaadada marka laga tago asalkiisu waa saxiix ahlucilmi badan baana markaa saxiixiyey abu daawuud oo keliyana ma soo warina waa lala soo wariyo waxaa abu daawuud la soo wariyey imaam axmed iyo taxaawi oo markaa sharxu macaani laathaar ku soo wariyey ibnu xibbaan oo saxiixiisa kusoo wariyey daara qudni oo sunankiisa ku soo wariyey bayhaqi oo sunalkubraa ku soo wariyey iyo culamo kale oo markaa badan xadiidkana waxa weeye waxa quweeyey ibnu xibbaan xadiidka waa saxiixiyey waxaa markaa taxsiiniyey ibnulqataan sida markaa talkhiiskaba ku sugan talkhiisulxabiirka qushayri ayaa isaguna waxau ihi waa calaa sharti muslim ayuu xadiidku saxiix ku yahay sida talkhiiska ku sugan ibnu xasmi baa isaguna muxallaha ku saxiixiyey cabdulxaq alishbiili ayaa axkaamu suqraa ku saxiixiyey nawowi baa khulaasada iyo majmuuca labadaba ku saxiixiyey ibnu mulaqin baa isaguna saxiixiyey sida laga soo raray albaani ayaa isaguna markaa xadiidka saxiixiyey waadici waa taxsiiniyey shucayb waxau ihi calaa sharti shaykhayn ayuu markaa xadiidku saxiix ku yahay ziyaadada yacni fil ismi ah intaanan ziyaadada markaa gelin culamada qaarkood waxaa dhacday inay cileeyeen oo waxaa xadiidka cileeyey ibnu cadi yacni abu axmed ibnu cadi sheikha la yidhahday xaafidkee saaxibulkaamil oo waxa uu yihi madaaruhu calaa sacd ibnu saciid ayuu xadiidku ku wareegayaa bimacnaa dariiq kale looma hayo ninkaana axmed ibnu xambal waxa uu ka yidhi waa daciifu lxadiid nasaa-ina waxa uu yidhi waa qawi ninkaasi ma ah laysa bilqawiyi sheekhulalbaani baa cilladaa ka jawaabo waxa uu yidhi xadiidka ninka uu yidhi waa ku wareegayaa ninkaasi waa sayiulxifdi ha yeeshee ninkaasi lama keli noqon ee jamaaco kale ayaa ku raacday oo xadiiska la soo warisay hariibna waxa ah inay markaa ibnu cadi taasi ka qarsoonaato dabaedna waxa uu tilmaamay rag kaloo la soo wariyey oo weliba qaarkood ay tahay saxiixun calaa sharti shaykhayn yacni qaarkood ay yihiin ayuu markaas soo arooriyey ha loo raajaco irwaa'u lkhaliil yacni markaa mujalladka saddexaad ha loo raajaco ziyaadada haddaba fil ismi ah ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen oo nawowi markaa wuxuu ku soo arooriyey fasliga saxiixa khulaasada oo waa quweeyey ibnu munaqim baa isaguna sanadkeeda taxsiiniyey khulaasada khulaasatulbadri muniirka busiiri baa isaguna daciifiyo zawaaidka ayuu ku daciifiyo waxa ui sanadka waxaa ku jira cabdilaahi ibnu zayaad ninkaasina waa majhuul weliba inuu noqdo nin layaha cabdillahi ibnu zayaad ibnu samcaan almadani oo matruuk ah oo xadiiskiisa markaa la tuuray ninkaa inuu noqdona waa laga yaabaa waa dhici kartaa buuli ixtimaalan buutaana ku yidhi tawdiixulaxkaamkana waxaa ku sugan lafdiga fi lismi waxaa daciifiyey imaam axmed iyo nasaa'i ayaa daciifiyey waxaana marka eraygani marka uu yahay tafsiir ay ku fasireen yani ruwaadda qaarkood yani waa mudraj buu ishaarayaan albani ayaa isaguna axkaamuljanaa'iska ee sunanka ibnu maajaha buu ku daciifiyey waxaanu markaa tilmaamay inay mudraj tahay oo aan xadiidka asalkiisa aynay ka mid ahayn waayo ruwaadda qaarkood baa waxay yidhahdeen yacni fi lismi yacni fi lismi taasna waxay caddaynaysaa waxa weye inay mudraj tahay oo aynay xadiiska asalkeeda ka mid ahayn macnaha haddaba xadiisku sheego haddaynu usoo noqonno xadiisku macnaha uu tilmaamayaa waxa weeye yacni maydka laftiisa in la jebiyaa ama lafaha jirhkiisa in la jebiyo wax la yeelaa waxay la mid tahay isaga oo nool adoo jebiyey ayay ka dhigan tahay taasna waxay ku tilmaamaysaa qofka maydka lafihiisa iyo jirhkiisu inay xurmo leeyihiin oo in la dhowro oo la ilaasho inay markaa tahay ayay markaa ku tilmaamaysaa oo siduu xurmada u lahaa markuu noolaa ayuu markuu dhintayna xurmada u leeyahay taas iyadaa ayay markaa ku tilmaamaysaa saas aawadee masaa'il ku tacalluqa ayaa jira oo waxaa la tilmaamay waxa weeye lafta jebinteedii ee jidhkiisa kalena xurmada waa la mid waayo cilladu waa ixtiraam maydka la ixtiraamayo oo aan la ihaanaynin sidaas aawadeed jidhkiisa xataa in la jeexjeexo yacni ma bannaana oo waa xaaraan weeye ibnu xasmi war qariiba buu la yimi oo waxa uu yidhi waxa weeye markaa lafta jebinteedaa la diiday laakiin jidhkiisa in la jeexjeexo ciidima diidinta noocaasa in laga qiyaastaana ma suuragalaha qiyaaskana waa ka u qaba inuu baatil yahay waxaana halkaas markaa xusid mudan yacni marka ibnu xasmi qiyaaska wuxuu yidhahdaa waa baatil oo waxa uu yidhahdaa alqiyaasu kulluhu baatilu walow kaana shayun minhu xaqan lakaana haadaa caynulbaatili buu yidhahdaa marba masaladu marayo wuxuu yidhahdaa qiyaas gebigiisu oo wada baatil buu yidhahdaa laakiin inuun hadday ku jir lahayd qiyaaska wa xaqi kollay taa kolba aynu haynaa iyadu baatil bay noqon lahayd mar walba masalada uu joogo ayuu wuxuu yidhaahdaa taa hadda iyadu aynu joognaa iyadu baatil bay noqon lahay haddii qiyaaska wax xaqi ku jiraan laakiin marka horeba qiyaaska waxaan ka mid ahayn wax xaqa caynkaas iyadaa buu yidhahdaa marka haddaba waxaa xusid mudan isagoo qiyaaska sidaas iyadaa u fogeeyey oo bal ku tilmaamay inuu yahay xukmun bikayri maa anzala allah oo marka uu radinayo u daliishada aayaadka xukumka waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun haddana waxaa hariib ah baabka ictiqaadkaoo kale markuu joogo qiyaaska waa isticmaalaa mid labaad waa isticmaalaa qiyaaskaoo marka uu mashaayikh radinayo ama culamo radinayo yacni sidaasay noqon lahaydoo qiyaas buu u isticmaalaayo ku radiya waxaana culammadu yidhaahdeen munaadarada waxaa la yidhahdo qofku wuxuu u qabo inay sax tahay unbuu ku munaadaroon karaa laakiin wuxuu u qabo inaynay qalad tahay oo aynay sax ahayn uu u qabo yacni kuma munaadaroon karo waayo munaadarada qasadka looga jeedaa idhaaruxaq waa inuu noqdaa halabo waa inaanu noqon halabo wax la yidhahdo aad adigu xoog badatid oo aad isagu gurisid muraadku waa inaanu noqone waa inuu noqdaa idhaarulxaqo xaq inaad muujinayso waa inuu noqdaa marka waxa weeye qofku wuxuu ku munaadaroon karaa oo cid ku ilzaamin karaa wax marka uu qabo markaa inay tahay waxa weeye wax saxa ee waxaanu qabin markaa inay sax tahay oo baatil ay tahay inuu ku munaadaroodo marka isagaa ma aha marka sidaas aawadeed taas iyada ana markaa sidaas ayuu ugu dhacay labadaa gooroodba qiyaaska waa isticmaalaa laakiin waxa weeye baabka markaa abwaabta kale markaa waa diidaa tafriiqa caynkaasina wax daliila ma aha oo haddii la yidhi qiyaaska dhammaantii waa baatil inaanu marnaba ictimaadin ayaa markaa ka dhalanaysay marka calaa kulli xaal cillada markaa looga jeedaa waxaa weeye xadiiska kasru cadmi ilmayiti ka kasrihi xayan waa ixtiraam maydka la ixtiraamayo oo ihaanada iyo markaa yacni in xurmadiisa meel lagaga dhaco laga ilaalinayo weeye taasna jidhkiisa iyo lafihiisu isku mid weeyaan jidhkiisa iyo lafihiisu isku mid weeye sidaas aawadeed bay axaadiistu u diiday in markaa waxa weeye lagu fadhiisto xabaalaha iyo in marka waxa weeye layska dulmaro iyo in waxa yani umuuraha noocaas oo dhan waa la diiday ixtiraam markaa la ixtiraamayo oo dadka ku jira markaa la ixtiraamayo oo qaarkood ay sheegayeen laa tu'dii saaxiba alqabri ka qabriga ku jira ha dhibaataynin yacni intuu ninku dangiigsaday markaa qabri oo ku jiifsaday ayaa nebigu waxa uu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam laa tu'dii saaxiba alqabri qabriga ka ku jira ha dhibaataynin ayaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam waana xadiis qawiya marka calaa kulli xaal ixtiraamka maydka la ixtiraamayo ayaa looga jeedaa ee la xurmaynayo marka arrinka ah fil ismi in la yidhi waa tafsiirkaasi waxa uu yahay tafsiir aan markaa baciid ahayn oo macnaha laga tilmaamaya waxa weeye ma fi ta'adi baa looga jeedaa oo dhibaatada markaysaga ay dhibsanayaan miyaa looga jeedaa mise dembigaa looga jeedaa labada mid walba markaa waa soo geli kartaa labada mid walba waa soo geli kartaa oo in waxa weeye markaa dhibaatada lafteedu ay soo gelayso waxaa markaa u daliila xadiidka laa tu'di saaxiba alqabri yacni taas iyadaabaa markaa u daliila laakiin culammada qaarkood waxay ku gaar yeeleen ta'adi iyo dhibaato ma ahee xagga ismigoo keliya ayaa looga jeedaa ayay markaa culammada qaarkood ay markaa yidhaahdeen masaa'il haddaba baabkaa ku tacalluqda ayaa jirta masaa'isha baabkaa ku tacalluqda waxaa ka mid a qofkii waxa weeye xabaashii in laga soo saaro oo xabaashii inta la fago markaa qofkii meydkii in laga soo saaro taasi waa midoo markaa baabka waa ku tacalluqda siday ugu tacalluqaysaana waxay tahay yacni qoditaanka xabaashii inta la fago dabeedna markaa meydkii laga soo saaro waxaa ku sugnaanaya nawcan maa markaysaga ihaanaa ugu jiraysa allaahumma ilaa maslaxa markaysagaa meydku leeyahay inay tahay waxa loo soo saarayaa mooyaane oo sida waxa weeye daad inuu qoday oo markaysagaa daadkaasi markaa uu qaadaya iyo wax la mida ama waxa weeye meeshu inay dariiq noqoto dariiqnimada markaysaga xoe si aan loogu tumanin looga rarayo oo kale mooyaane oo dadkiina markaa laga kari karayn ta noocaas oo kale ashyaada noocaasa waa loo markaa yacni waa loo soo saari karaa waa loo naqlin karaa waa loo naqlin karaa wakadalik waxaa kaloo loo soo saari karaa waxyaalo waajibaadkii u waajibay ka mid a haddii markaa waxa weeye laga tegey yacni iyadana waa loo soo saari karaa oo haddii waxa weeye kafan la-aan oo kale lagu aasay ama waxa weeye maydhitaan la-aan oo kale lagu aasay waxaa la ogaaday inaan laba maydhin markii la aasay in la soo saaro waayo dabeedna markaa la maydho allaahuma ilaa in laga baqo mooyaane maydku waxa weeye jidhkiisu inuu kala daato oo waxa weeye markaa uu isbaqabsan waayo oo marka waxa weeye uu kala hadhhadho in saas laga baqa mooyaane in la soo saaro oo la maydho oo markaa la kanfo oo dabeed markaisaga haddana dib loo aaso weeyaan laakiin salaad oo kale hadday tahay looma soo saaraya korkaa lagaga tukanaya isagoo aasan ayaa markaa lagu tukanaya oo korka laga tukanaya waxaa kaloo la mid a maslaxo marka waxa weeye dadka kale laftooda yacni marka waa loo soo saari karaa dadka warasadoo kale maslaxadooda oo haddii waxa weeye xoolo markaysaa markaa la ogaado inay xoolo raaceen ama marka waxaa la ogaaday dahab inuu liqayo calooshiisa ay ku jirtay xoolaha in la dayaco waa laynoo diidey maadaama markaa idaacatlmaal oo xoolaha in la dayaco laynoo diiday waa in markaa yacni maydkii inta la soo saaro haddii waxa weeye xoole ay raaceen yacni xoolihii marka waxay caloosha xataa hadday ugu jireen waa in laga soo saara oo u dahab liqay marka calaa kulli xaal taasna sidaas yada ah weeyaan waxyaalo kale oo ku taca waxaa kale oo markaa yacni xusid mudan dadka qaarkood waxaan marka umuuraha aynu sheegnay ahayn bay xabaalaha isaga fagaan oo intay iska fagaan bay waxay doonaan booskii markaa uu yacni ku aasnaa maydku inay iska degaan oo ay jago ka dhigtaan bay markaa doonaan ta noocaasoo kalena mid mar waxa weeye saa'iqa ma aha oo waxa weeye meeshani hadday ahayd dhul mubaax ah oo aan cidi lahayn oo maydka lagu aasay isagaa u soo horreeyey man sabaqa ilaa man lam yasbiq ilayhi muslimun fa huwa axaqu bihi xadiiskaa markaa yacni sunanka qaarkood waxa uu sheegayaa qofka u dheereeya waxaan qof muslimi uga horraynin isagaa u xaqnimo badan marka maydku isagaa u dheereeyey yacni isagaa u horreeyey isagaa lagu horaan aasay yacni waxa weeye gurigiisii weeyaan inaad ka qaadoo tidhahdo anigaa kaa xookroon oo markaa dee noole yacni adiga markaa meelahaasaan kugu soo ridayaa aniguna markaa halkan baan ku intifaacayaa inaad tidhaahdo yacni mid markaa kuu bannaan ma aha marka waxayna noqonaysaa taasi dulmi bay noqonaysaa iyo waxa weeye boobaad markaa maydkii boobtay ayay markaa noqonaysaa maydka inaad boobtaana dee mid kuu bannaan markaa ma aha mid kuu bannaan ma aha waxay culammadu ka reebaan masalada haddii maydku baaba'ay oo aan waxba ka baaqi ahayn xaalka noocaasoo kale ah yacni waxa weeye waxay noqonaysaa markaa in yani oo la ta'akuday inay caynkaa tahay waxa weeye xaaladdaas yacni markaa hadduu yacni markaa qashin yar iyo wax ka hadheen waa markaysaga xaaladdaas waa laga markaa saaraya cid kalea lagu aasi karaa amaba waxa weeye markaysaga waa la degi karaa inta yacni qashinkii yaraana laga saaro qashinkii yaraana yacni markaa inta laga saaro yacni laakiin waxa weeye isaga oo markaa yacni maydkii markaa uu sidiisii yahay amaba la filayo inaanu markaa baabi'in yacni mid waxa weeye layska saari karo ma aha mid layska saari karo oo makaankii layska degi karo ama mayd kale lagu aasan karo yacni ma aha oo sidaas iyadaa laguma samayn karo masaa'il kale oo ku tacalluqa waa jiraan baabka masaa-isha kale ee ku tacalluqa waxaa ka mid a xubnaha dadka dhintay ma lagu intifaaci karaa dadka dhintay xubnahooda ma lagu intifaaci karaa mise laguma intifaaci karo mas'alada noocaasa ahlucilmigu markaa waa baxsiyeen yacni mujamaculfiqhiguna markaysagaa mas'aladaas yacni waa ka hadlay waana markaysagaa baxsiye culamo markaa yacni jamaca weeyo markaa urursan marka waxa weeye way ka hadleen masalada way niqaasheen waxaanay markaa tilmaameen taqsiim badan bay markaysagaa yacni ku tilmaameen xadiidkan yacni iyagoo asal markaa ka dhigaya masaa'il badan baana markaa ku tacalluqa baabka yacni intifaaca markaa xubnaha markaa meydka oo ay ka mid tahay yacni in markaa meydkii oo kale ma la samayn karaa qalitaan la qalo yacni ma la samayn karaa oo waxa weeye maslaxo dadku markaysagaa maslaxo caamay dadku leeyihiin ma loo qali karaa oo yacni dhakhaatiirtii oo kale yacni ma ku baran kartaa yacni xubnaha dadka iyo siday u dhigan yihiin iyo marka siyaalaha noocaas oo kalea ma la samayn karaa mise lama samayn karo mise lama samayn karo sidaas si la eg xubnaha markaysagaa meydka yacni kuwa nool qudhooda wax ma looga saari karaa kuwa nool qudhooda wax ma looga saari karaa yacni ashyaadaasaa ku tacalluqda culammaduna waxay ka banneeyaan shuruudo ayay u dhigaan shuruudo ayay markaa u dhigaan oo waxa weeye iyagoo markaa yacni isticmaalaya tarjiix almasaalix waalmafaasid mafaasidda iyo masaalixda in la kala arjaxo iyagoo taa iyadaa isticmaalaya ayay markaa shuruudo u dhigaan yacni bannaynta arrinka noocaas oo kale ah markaa la bannaynayo ayay markaa u dhigaan shuruudaha loo dhigayana waxaa ka mid a inuu maydku waxa weeye in markaa lagu barto oo yacni markaa la qalo oo yacni markaa yani si dhakhaatiirtu ay ugu barato inuu taas isaga idan markaa noloshiisii laga hayo geeridiisa ka hor inuu isagu fasaxay amaba dadka warasadiisaee dhexal joojinaya inay idmeen oo fasaxeen waa shardi markaysaga loo shardinaya weeyi waayo qof macsuuma weeyaan qof macsuuma maadaama uu yahayna yacni arrinka noocaasana ihaanaa soo geli karta ihaanaduna mafsada weeye mafsadati isagana waa ku tacalluqdaa warasadiisina waa ku tacalluqdaa marka idan in laga hayo fasax yaga laga haystaa waa shardi weeye haddaynay fasixin mid lagu tallaabsan karo ma aha waa midda labaade waa in markaa lagu gaabsadaa qadarka markaysagaa baahida aadka a loo qabo yacni waa in lagu gaabsadaa oo aan la yskaga sii marka waxa weeye intaa qadarka aan la dhaafin addaruuratu tuqadaru biqadariha ayaa markaa la yidhaahdaa sidaas si la eg haddii waxaa la qalayaa ay qof dumara tahay waa in markaa dumaruna ay noqdaan waxa qalaya dhakhtarra'a yacni haddii la helayo waa in dumar dhakhtarra'una ay noqdaan oo aynay markaysagaa rag noqon umuuraha noocaasa ayaa markaa loo shardinaya haddii ujeeddada loo qalaya ay tahay markaa tacaliim ama tacallum yacni sidaas iyada ay tahay asbaabo kale waa loo qali karaayo haddii markaa yacni dacwo jinaa'iya ay jirto oo maydka la leeyahay hebel markaa yacni wuxuu u geystay aawadii oo halkaa ka yeelay ayuu markaa u dhintay amaba waxaa la garan waayey talow ma yacni ma iskiibuu u dhintayoo mise waxa weeye wax lagu yacni dhuftay ayuu markaa u dhinto ma sabab markaa bini aadan baa ku jirta dil oo isaga waa la dilay mise waxa weeye waa markaa iskiibuu u dhintay haddii taasoo kale la ysku qabtana iyadana markaa waa la qali karaa oo waxa weeye markaa waxaa la samayn karaa in yacni markaa la qalo oo qaadigu hadduu markaa yacni yidhaahdo ha la qalo oo arrinka ah la soo hubiyo waxa la samaynayaa waa la qalaya laakiin cidda markaysagaa dhakhaatiirtae qalaysa waa inay tahay cid takhasus u leh markaa waa inay tahay yacni tibbigana waxaa loo qaybiyaa dhakhtarnimada laba qaybood ayaa loo qaybiyaa ka jinaa'iga ku tacalluqa tibbu sharci baa la yidhaahdaayo istilaaxaasaa casrigan loo yaqaanaa yacni jinaayada ka ku tacalluqda iyo sababul wafaa sababta markaa loo dhintay yacni waa dhakhtarnimo gaara dhakhaatiirta kale markaysagaa mid ay shaqo ku leedahay ma aha inay faragashadaanna markaa mid yacni mashruucay u tahay ma aha waayo waxba kama yaqaaniin iyagu waxay yaqaaniin dadka markaa nool iyo sida markaa loo daweeye ayaa la baray laakiin dadka dhintay iyo sababul wafaa iyo arrinkan inuu jariimo ku dhacay iyo inaanu ku dhicin mid ay taxaquqi karaan oo xaqiijin karaan maba aha yacni markaa mar haddayna maslaxada looga jeedo aynay xaqiijin karaynin inay ku tallaabsadaan oo iska qalaan sida wakhtiyadan dhacda yacni ma aha waana markaa tibbi gaara weeye oo tibbu sharci baa la yidhaahdaa oo marka horeba waxaa loogu takhasusaa inuu qofku markaa yacni lasoo baro dibbiga markaa yacni waxyaalaha jariimada ku tacalluqa iyo sababta geerida iyo waxyaalaha noocaasa ayaa marka horeba markaa lasoo baraa marka mid ay dhakhaatiir tan kale tacalluq ku leedahay oo ay ku shaqo leedahayna markaysagaa ma aha mana maqal kollay hadda beledkanaynu joogno wax tibbi sharciya soo bartayoo yacni dibbigaa jaraa'ibta iyo jinaayada ku tacalluqa wax aqoonba u leh yacni waqooyiga kuma maqal laakiin way suurowdaa inay meelaha qaar ka jiraan oo aanan anigu maqal waxyaalaha kale markaa loo qali karo waxaa ka mid a in waxa weeye xanuunno markaa yacni khatar inay waddanka ku jiraan oo dabeed markaa la hubinayo xanuunkan yacni markaa waxa uu yahay si marka waxa weeye looga yeesho dadka nool yacni xa- badbaadin xanuunkan laga badbaadiyo oo noociis iyo noociyadiis iyo meeshuu ku dhacayo marka ayaa la garan waayey markii la garan waayey ayaa dhakhaatiirtii waxay u baahatay bal xanuunkani dadkii tarab tarab u laaye waxa markaa uu xanuunkani meeshuu ku saabsan yahay in la ogaadaa la doonay ta noocaas oo kalena lidaruura iyadoo shuruudaha markaysagaa la raacayo waa la qali karaa si loo ogaado xanuunkan iyo markaysagaa meesha uu ku dhacayo iyo sida uu yahay iyo qaabkiisa si loo ogaado taasna waa loo qali karaa umuraha qalitaanka ku saabsan yacni marka waxa weeye sidaas aynu hadda usoo naqlinay ayaa marka mujamacu fiqhiguna uu marka waxa weeye qaraar ugaga gaadhay oo saddexdaa xaale aynu sheegnay tashriixa ayaa marka inay bannaan tahay shuruudahana ku bannaan tahay tawdiixuna waa soo naqlinaya ayaa mujamacu fiqhigu uu qaraar ku gaadhay umuuraha ku saabsan ma laga faa'iidaysan karaayo xubnihiisa qof kale ma la gelin karaa taasna waxa weeye iyadana shuruuday markaa leedahay shuruudo ayay leedahay oo marka uu dhinto qofkii markaa ma laga faa'iidaysan karaa waxyaalaha loo shardinayo waxaa ka mid a waxa weeye eh, inaanu markaa yacni la iibinin oo aan markaa wax iib la yidhaahdo waa inaan markaa lagu samaynin Eh, oo haddii waxa weeye marka iib waxaan loogu samaynaynin yacni maydkani yacni waa qof xoro wey qofka xorta ana in xubnihiisa iyo jidhkiisa wax ka mida in la iibiyaa miday bannaan tahay ma aha miday bannaan tahay eh, ma aha oo in markaa dhammaantii la iibiyo iyo in bacdi isaga ka mida la iibiyaa waa isla xukum wey waa isla xukum weeyaan waciid iyo goodina waa ku soo arooray xadiidkii bukhaari yacni qofka qof xora yacni markaa addoonsadee iibiya yacni waciid iyo goodi ayaa markaa ugu soo arooray waxyaalaha markaa loo shardiya waxaa ka mid a maydku inuu markii hore idmay markii uu geeriyoonayey ee geeridiisa ka hor ama warasadiisu marka dambe waa inay idanto ama dadka markaa warasadiisu marka dambe waa inay markaa idanto sidaas iyadaa ayaa waxyaalaha la shardiyo ka mid a masalada tafsiilkeedana waxa weeye waxaa loo raajacayaa yacni tawdiixulaxkaamka ayaa markaysagaa balballaarinaya marka insha allahu tacaala isaga ayaa loo raajacaya wakadalika marka waxaa qof nool xubinta laga saare qof kale la gelinaya iyada qudheeda waa ka hadlaya iyo markaa shuruudaha ay yeelanaysa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk